abaaraha daba dheeraada ee ku dhuftay geeska afrika ayaa aad u saameeyey xoolodhaqatada gobolka waqooyi bari ee kenya waxayna markan gudaha u soo galeen dhuldaaqsimeedka gobolka jubbada hoose oo ay ka da'een roobab yaryar oo aan u di'in sidii la filayay haldhibic shan milyan oo neef ayaa hadda deegaanadan soo gaaray wax ka badan hal milyan oo kale ayaa la sheegay in sidoo kale geedi ay soo yihiin cabsi xooggan ayaana laga muujinayaa in xaaluf dhaco xoololeyda halkan timid ayaa nin kasta waxa uu halkan la soo maciinbiday intii uga hartay abaarta wax ka badan afar boqol oo kilomitir oo aysan xoolaha geedna ka goynin ayay ku soo mareen shan iyo toban geedi oo ah cabirka reer guuraaga wax ku masaafeeyaan waxaana jiro qaar badan oo waddada kaga soo dhintay inta aysan halkan iman xoolaha halkan yimaaday ayaa hadda maalmo daaqay doogga cagaaran ee cooska waxaana isbeddela araggooda balse dadka weli waxaa saaran diifta abaarta taasi oo ay usii dheer tahay in deegaanadan uusan ka jirin suuq xoolo waxaadna arkaysaa markaad tagta tuulooyinka ay xoololeydan timaaday dad waayeello iyo dhallinyaro badan oo hor fadhiya maqaaxyaha kuwaasi oo aan gacan ku hayn qarash ay wax ku iibsadaan suuqla'aanta xoolaha deegaanka awgeed
waxaan ka soo guurnay kenya waxaan ka soo guurnay deega ahaan wajeer waxaan u malaynaa shan iyo toban geed lix iyo toban geed aan soo guuranay intaasaan soo socday abaarta aan ka soo galnay gelf markaan joog yaan abaar ka soo baxnay inta wajeer iyo meelaas abaar aan soo haynin meel iskugu joojina male loo waa la tuuraa sidii xoolo waa la tuuraa raashina loo karsanaa biyo male loodii waxaa laga yaabaa qaar iska hartiba meeshaan waxaa lagu imaaday dhibaatooyin fara badan lagu imaaday halkaana imaadnay haddaan imaadnay abaar aaran baa ugu imaadnay laakiin adduunyada waxaa ka jirta suuq ma leh loodii annaga war ma lihin waldoos ma lihin dad deegaan ma nihin haddaan imaadna xoolihii marka way omeen hadday omeen dawihii nama qaabana qaadi waayeen wayna xiriin wayna qaadi waayeen marka haddana waxaa ka jirta xoolihii waad keentay nin waxaa la yidhaha amba loo shaqaynaynin ama xoolo ku nool xoolaha ku noolaa jirta oo gadanaya xoolihii marka beec ma leh dawadaad keentay shan ijaab kuuma jiro hantidaad ku huraysaa ood wax wadanaysaa hantidii suuq male marka waxaan wadana waa lo ama ha burnaata ama ha caata ahaata laakiin horta midda noogu daran waxaa waa horta suuqo waxaan ka codsanaynaa waxaan ka codsanaynaa inay horta suuq noola furo oo ilmihii laga soo tagay iyo haweenka laga soo tagay waddammada ku rafaasan yihiin aadan khaliif faarax baa layidhaahaa waxaan ka imaaday wajeer kenyaan ka imaanay furtada u dambayso marka meeshanna aan imaanay dawda aan imaanay waxaa nagu haysata kun shilin oo kenya ama tobanka kun aan soo qaadanay tobankii kun kunkii maalin intaasoo beriyaan ku cabbi jirna haddana waxaan ku cabbahaynaa maalin uguma waraabiso loodina tubuur intuu caataba midna wax naga gadanayo ma laha
deegaankan kismaayo waxa uu u jiraa konton kilomitir waxaana la yidhahdaa cabdile biroole waxaa ku yaalo ceelalka gobolkan ugu biyaha badan waana halka xooluhu markii jilaalka dhaco laga waraabiyo xoolodhaqatada deegaankan ayaa wajahaya markan culayskii ugu badnaa maadaama ay soo duldegeen xoolihii ugu badnaa oo ka yimid dhanka iyo gobolka waqooyi bari ee kenya iyada oo halista hadda biyara'aanta ee deegaanadanna ay sii kordhayso daaqa ayaa gaabis ku jiro waxaana mas-uuliyiinta deegaanadan ay walaac ka muujiyeen xaaladda nololeed ee xoolaha iyo dadka deegaanadan meeshaan waxaa yimid dadweyne fara badan oo ka soo hayaamay waqooyi bari kenya oo wata xoolo fara badan kuwo kalena way soo daba socdaan waxaa laga yaabaa maanta sidaad indhihiinna ku arkaysaan in ilaa iyo siddeed boqol ilaa hal milyan oo lo ah intii abaad ka soo hartay ee halkan lala soo gaaray inay halkaa dhooban yihiin marka dadkaas waxay u baahan yihiin in loo gargaaro xagga dawladda iyo xagga dadkii sii degganaa ee deegaankaba inay gacansiiyaan waxaa jira sicir barar aan caadi ahayn oo ka jira waddanka maanta meeshaan waxaa taagan dad sabuuli ka yimidaa taagan mandheera dad ka yimidaa halkaan taagan wajeer dad ka yimidaa halkaan taagay oo soo barakacay waxaa laga yaabaa in daaqan yar enan an haysanno maalmo dhow kadib ay waddankan uu baabo'o
dadka xoolodhaqatada ee ka yimid dhanka iyo gobolka waqooyi bari ayaa halis ugu jira markan in ay u baaba'aan iyaga iyo xoolahooda biyola'aan waxayna wajahayaan khatar ka duwan tii hore oo uga yimaadeen deegaanadooda ka tirsan waqooyi bari ee kenya